dhegaystayaal ka fikir ahaan waxaan idinka raaligelinaynaa ciladii farsamo ee ku timaaday codkii ay sida foolkafoolka isku wareysanayeen ama isu weydiinayeen su-aalaha dadkii kasoo qayb gala habeenkii lagu soo bandhigay magaalada hargeysa filimka caanka ah the grief befriends wife ayna ku weydiinayeen filim sameeyihii filimkaasi qadar cayduus su-aalaha aad maqli doontaan ee dadweynaha waxaa mar labaad iska duubay bahda fankeena iyagoo tix raacaya qaabkii loo weydiiyey su-aalaha run ahaantii gumanan talagelin inaan ka dhigno waraysi waraysi jas wada sheekaysi caadi saad garanaysaan shaahi shaxan badanka waxaan ugu talagalnaa ciddii hal abuur leh dadka wax kusoo kordhiya haddii noqoto xagga hidaha sugaanta farshaxankooda qaab cusub oo qaab kala duwan usoo gudbiya marka aad baan ugu farxsanaa caawin oo khadar jaaniska inoo siina filinkiisa ku daawno for the first time hargeysa somaliland gudaheeda iyadoo publica dhalinyaro kala duwan fara badan yimaadaan daawadaan marka su-aalaha wanaagsansa waan sii diyaarin laakiinse waxaan jeclaan lahaa intayna meesha joogtay filinka aada u jeclaysatay inay caawna khadar isbartaan ka khadar on introduction who's khadar filinkan waxaa malay filimkii the first long feature weeye laakiinse filmo hore oo kala duwan oo gaagaabnaa ayaa keenay sababay in filinkan intaan leeg dheer waqtigaa leega gelisin uu dhaco marka waxdaad noo soo bilaabi kartid it will be good aada iyo aad baan idiin wada salaamayaa waanad ku mahadsantihiin intaad wakhtigiina aad soo hurteen aad kasoo qayb gashaan munaasabadan filmka lagu soo bandhigayo laba habeen ka horba aad markaan mustafe aan go-aanka gaadhin inaan filmka soo bandhigno waxaan mataqaanaa aad baan u jeclaan lahaa maadaama adduunka meelo badan laga soo bandhiga filimka in hargeysana intaan joogo laga soo bandhigo oon dadkayda la qaybsado mataqaanaa filimka iyo farxaddaba markaas marka hore waan salaantaas aan ku salaamayaa mustafe iyo tiimkiisana waxa weyan haloo sacabeeyo fadlan shaqo wanaagsan bay qabteen waana wayna inoo hirgeliyeen in labada inteen maantaan soo hor fadhiisano filimka isla daawanno aynu ka wada sheekaysanana
run ahaantii filinkan jaanis fiican banu inaan daawano fahno qaabka inuu xurkiisii sheekadu anigu taana jaaniskan dadku dadweynaha usiin doonaan inay ka warramaan laakiinse maasha allah way wanaagsan tahay qofku inuu jaanis u helo inuu ka wada warramo deegaanka uu kasoo jeeday dadkiisi wax ku saabsan daily filmaan kala duwan baan daawanaa meelaha dadweynaha daafaha adduunka lagu soo bandhigo ha noqoto bollywood hollywood nollywood yurubtaa kale scandinavianta laakiinse waxaa sababtay filim filim soomaaliga la waayay sinima la-aanta sinima ma jirto lagu soo bandhigi karaa laakiinse way wanaagsantahin intaasoo meelo kale lagu daadaa waana wax wanaagsan waxay kutusaysaa in dadweyne dadweynuhu dadku caalamka kaleba inuu haraadan yahay sheekooyinkeena waxaa naga noqseeya filimkan oo kaliya wuxuu ku guuleystay loo magacaabay ugu yaraan ku dhowaad konton ilaa lixdan awood maasha allah afar iyo labaatan buu ku guuleystay haddaan xasuusto waxaa ka mid ah african movie awardska oo ah the african oscar oo sida ingiriiska kale baafto u leeyahay jarmalka berlin berlin fest ingiriis faransiiskuna cans hollywood ti africa ayuu filimku maasha allah guuleystay shan jaa-isado kala duwan oo ka mid ahaa best film best actor best makeup best costume aduu shan kala duwan waad baari kartaan marka ciddii ku jirta jaanis ku heshay xadho i m d b gaad ka geli kartaan informationkaas oo dhammaystiran aad ka heli kartaan
waanada codayn kartaan yes upvote baa la siiyaa filimka xiisaysid rate rate ah filimkan waqti intee leeg baad soo wadeen sababta sheekada noocan aa ku dooratay maxay tahay inaan kula tahay u warma kartaa
sheekada horta fikirkeeda waxay ku soo dhacay labada kun iyo koob iyo tobankii markii uu soo baxayna waxay labada kun iyo koob iyo labaatankii so toban sana udhexaysay intaa filimku hawshiisaan ku soo jiray laakiin ma ahayn midaan maalin walba aan mataqaanay aan intaa hawshiisa ku soo jiray wuxuu ahaa mid dhinac intaan dhigtay aduu ilaa shan sano meelaha meel buu iska yaalay qoraalku markaa anaa doonayay inaan filmaan gaagaaban sameeyo marka hore si aan khibrad fiican ugu helo inaan hadhowtole filimkaas aan si fiican usoo sameeyo marka tobanka sana kamid inaan maalin walban hawshiisa soo waday laakiin mar walba madaxayga xagga dambe uu ku jiray oo mataqaanay mar walba inaan hamigayga uu ahaa fikirka filimkana wuxuu igu soo dhacay labada kun iyo tobankii meelaha marka ahayd baa n, maxay ahayday faamilku ilmo yar ka shafeecay marka mataqaanay anaa lai xil saaray in ilmaha yar hadhow toole aasitaankiisii inaan anigu hawsheeda aan galo marka halkan waxa weeyaan n- n- waddankeena haddii uu qof dhinto isla markaaba lasoo aasaa waxaa la meydku meyd ma baryamaya ma baryamaya ha marka n, marka laakiin meelaha qurbaha waxay u badanaa waqti bay qaadataa in inta ilmaha lasoo meydka in, in sababta uu qofka ku dhintay lasoo baarayo inaad mataqaanaaye n- n- intaad dadkii helaysid inta xabaasha lasoo adu dhowr cishay qaadatay marka maalintii aasitaanka walaalkay i weydiiyey yidhi ma xasuutaa wadankii nacam markuu qof dhinto sida ud u fu- si- nacam sida fududee loo aasi jiray marka anuu reer jirjiraan ahay jirjiraan ku soo koray marka waxaan xasuustaa maalin walba marka madarasada u socdo ee, dhakhtarka kaaramadha markaa hormaray waxaa joogi jiray ilaa shan qof oo xabaalqodayaala ayaa dhakhtarka hortiisa diyaar ku ahaan jiray maaqan hargeysana inay saa tahay ama ay ahaan jirtay I- iminka iminka cagaf baa jirto mataqaanaa cagafyaa waxaa qoda laakiin berigii hore waxa weeyaan xabaalqodayaashaasaa taagnaan jiray xafaariyaashaasaa taagnaan jiray oo markuu qof saa u dhinto waxaa la odhan jiray afar shan baa loo baahan yahay baabuurka isku isu guri jireen isla si mataqaanaa isla markaaba hawsha loo soo fuliyo marka waan xasustay inaan mar walba maalin walbaan sii dhaafi jiray markaan u socdo madrasadda Een, marka kaaratirada mid ka mid a ayaa adu iga hadhi waayay maskaxiyan oo igu wareegay in badan oo mataqaanaayey sidii qof maaragtay intuu u yimid oo kaloo le sheekadayda niyow sheeg mataqaanaayey qof hebel guuleed baa la yidhaahdaa nin afartan iyo shan jiraan ahay ee mataqaanaaye xaastayda xanuunsan islaan qof si wax yidhi oo kale maaragtay in uu qofkaasi uu in badan maskaxdayda ku wareegay markii dambe aduu markaan cunayo mataq markaan hurdo markaan socdo adu markii dambe waxay qasab igu noqotay in intaan fadhiista aan qoro sheekada Ee, oo laba wiil bay igu qaadatay inaan qoro Een, kadibna saasaan sheekada qoraalkeeda iyo fikirkeeda uu ku yimid markii u horreysay Masha Allah, b- process aad u yar maaha Een, sababtaad oran aan ku weydiin karaan waxaan jecla maadaama aan u sawir qaadanahay farshaxanka gacanta waxaan iyo codkan waan duuduwa muuqaalna waan sawira kasi filim dhammaystiran iskumaan qaadan ku dhaqaaqo laakiin su-aasha badankan ka fikira waxa weeyaan goorma qofku dareemi karaa inuu filim dheer oo long feature u sameyni karo ma intaasoo tiro filim gaaban u baahanta inaad samaysid mise markiibaad ku dhaqaaqi kartaa mise waxaad u baahan tahay inaad een, yacni waxaan doonayaan ku weydiiyo khadar ahaan ma- marxaladeed gaadho dareentay waan u baahanay sheekada imkan aan- aan curiyeen aan filin ka sameeyo oo oo aan noqonse saacad iyo laba saac dhex saas In horta sideedaba ilmuhu markuu dhasho waxa weeyaan waxa ugu horreyu sameeyaa wuu siqaa soo maah beerkuu ku siqaa kadibna wuxuu sameeyaa wuu gurgurtaa kadibna waxaa sameeya tallaabaduu qaadaa inuu socdo wuu dhac- wuu tufkufaa wuu dhacaa kadib buu lagu dhulka ku xajiyaa kadib wuu ordaa soo maah marka wax walba oo nolosha la samaynaya ama filin ha ahaato ama eh, profession kale ha ahaato qofku wax weyn bilowbuu ka soo bilaabaa oo waxa weeyaan qof isla markaaba maanta intuu toban jirku soo dhasho durba ordayaa ma jiro Een, eh, marka een, waxaan ula jeedaa qofku in wax walba uu samayn uu hoosaas aasaaska uu ka soo bilaabo marka inay aan u arko inay muhiimta ama qasabba ama laga maarmaan ay tahay in qofku uu filmaan gaagaaban uu sameeyo si uu ugu tababarto eh, kadibna mataqaanaaye uu kalsoonidiisa u sii eh, badiyo marka markuu arko qofkaas inuu kalsooni buuxda uu qabo inuu maanta samayn karo eh, filin eh, inuu kadibna ku dhaqaaqo laakiin waa lagama maarmaan in qofka mataqaana sababta waa tababarkii weeyaan qofka inuu halkaa gaadho marka horeysa waa inuu sii lugaya ama wax walba tallaabo keliya ta ku bilaabman marka waxa weeyaan in in waa lagama maarmaan baan u arkaa in mataqaana qofka uu filmaan gaagaaban soo sameeyo si uu filim dheer u sameeyo
horta waan idin salaamaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha barnaamijka iyo sidoo kale xarunta oo aada ugu mahadsan waayo tiyaatarada adduunka lacag baa lagu galaa laakiinse bilaash baan caawa ku daawanay aad baad runtii mahadsantiin waxaan doonaynaa su-aal weydiiye daaraktarka khadar su-aasheed waxa weeye waxaa jira dadka jilaya dee filinka waxaa jira dadka qaar professional ah soomaalidu aad ku ogtahayoo waa iska yar madax adegiin jilninkana kuma fiicna waxaa meesha ka arkayay dad waaweyn oo si professionala u jilaya maasha allah aad baan uga helay marka sidee baad uga dhaadhiciseen dadka waaweyn inay jilaan een, filinka waad mahadsantiin
Een, horta waxa weeyaan inaga soomaaliya haddaan nahay waxa weeyaan haybad baan u leenahay in mataqaanaayey jilitaanka anusaan aaminsanahay weeyaan inta haddada shaashada ka muuqday ee filimka wada matelaya waa markii markoodii koobaad weeyaan ay filim wada matelayaan dhammaantood Eh, ka yar weliba eh, mahadyaro matelaya weligii allihii kaamarad muu hor istaagin tan xataa ha ahaato taleefonka maaragtay eh, kaamaradiisa ha ahaato muun hor istaagin En, haddaba arkiisa si uu sameeyey En, islaanta hooyada matelaysay guuleeda hooyadii matelaysay maalinta duubayna maalintii ka horreysaan waddada ka soo qabannay En, odayga odayaasha maxay ahayday en, garta goynaya baadiyaha jooga isla meeshoodan u tagno waan soo kaxaynay oo isla ba- tuuladoodii baan u tagno eh, baadiyahoodii baan u tagno meeshaan soo wada fadhiisinay En, maxay ahayday yasmiin waxaan weligeedii ahlid may matelin inkastoo iyada ay supermodel tahay oo mataqaana ay dharka xaysiin jirtay laakiin weligeed may matelin cumar en, wuxuu matelay fili- filmaan gaagaaban film gaaban oo anuu hore u sameyn uu matelay En, marka in waxaan aaminsan intiinaas inaad wada hayb- artin haybad inaad wada leedihiin laakiin mar walba waxay ku xidhan tahay in qofku ama jilitaankiisu ama uu xumaado ama uu wanaagsanaado waxay ku xidhan tahay ansira fani waa directorka weeyaan Eh, sababta waxa weyn directorku wuxuu siinayaa mar walba specific direction mataqaana maadaama uu hariyey waxa weyn marka haddii uu haritaan faseexa uu siiyo oo qofkii uuna ku jahwareeraynin ama mataqaana uuna garanayn siduu wax u wado taa waxa weyn eedda waxaa iskale directorka marka mar walba haddii aad aragtaan artin xun marka waxa weyn directorka ayaan si fiican u hagayn ama si fiican dadkii wax ugu sheegaynin ama siduu isagu doonayay maskaxdiisa ku dhex jirtay aan ka soo saaranaynin marka waxa weeyaan en- en waxaan aaminsanahay in aynu haybad u leenahay dadkaasoo dhanna waxa weeyaan shaqo wanaagsan bay wada sameeyeen
آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، خضرو وانكو سلامي وانا كوغو همبلياني فيلين كانت سميسي انا وانا ugu helnay waana mid two sides ah oo marna qofkii farxad iyo murugaba dareensiinaya waanan ku faraxsannahay inuu noqdo filinkii ugu horeeyay ee soomaaliya ah ee sidaas ii saameeya laba su-aalood baan jeclaan lahaa inaan weydiiyo ta koowaad tahay who inspires you the most yaa inta badan ugu dhiirigeliya fieldkan aad ku jirtid oo aad ku dayato oo role model ku ah Eh, based on markaynu ka hadlayno international director Eh, number two waxa weeyaan long termka soo socda filimaanta dambe ee aad soo saari doonta insha allah would it be longer than that Eh, because way igu yartahay ilaa xad intani Eh, su-aasha aan kaga baxaya waxa weeye what kept that specific story in your mind for 10 years Eh, this is too long maxaa intaas oo dhan maskaxdaada ku dejiyey En, eh, su-aashaad baad ugu mahadsan tahay En, nanu bergan yara waxaan daawan jiray filmaanta hindida bollywoodka En, badanana waxa weeyaan waqtan daawan jiray mayn lahayn en, lama turjumi jirin sabtitle wax la yidhahdana mayna lahayn marka af hindigu baan ku daawan jiray en, bilowla dhammaad sheekadana waan fahmi jiray tiyo mataqaanaa dee ereyadii aanan fahmin laakiin sheekadu say u socoto structureka maaragtay story linekaha waan isla fahmi sababta waa waa waa nin faqiira gabadh taajirada way isjeclaanayaan waa laisku diidayaan way isku ooyayaan way isla baxsanayaan ilaa imika waa isla sidaasun weeyaan En, maxay ahayday marka mar dambe ayaan actually discover gareeyey eh, filmaanta hollywood iyo internationalka maaragtay in ay jiraan filmaan aan ahayn bollywoodka ama mataqaana hindida ahayn inay jiraan mar dambaan eh, discover gareeyey markaana waxay noqotay ani badanaa maan ilaa imkadaa ma lihi eh, director mataqaana in isbaargare laakiin filmaan baa jira oo markaa director kala duwan ay sameeyeen laakiin hal director oo la yidhaahdo mataqaanaa kaasaan wax walba uu sameeyey sababta waxa weeye qof walba director walba film wana- film wanaagsan iyo film xun uu sameeya xaqiiq marka laga hadlo oo qof ma jiro bo- shan film uu sameeye shantaba ay wada fiican yihiin marka maxay ahayd anu badanaa filmaantaas saameyn igu yeesha oon ka directoryada marka la- eh, eh, tusaale way badan yihiin laakiin waxaa jira en, eh, nin japanese oo la yidhahda akira kurosawa oo mataqaana sideetameeyihii buu dhintay laakiin afartameeyihii kontameeyihii waa samurai buu samayn jiray ha samurai seven samurai buu sameeyey yojimbo buu sameeyey filmaan badan buu sameeyey Eh, brazilian baa jira film la yidhahda central station oo 98 kii soo baxay oo sheeko aad u wanaagsan marka ad badanaa waxaa sheekooyinka ayaa saameyn igu igu lahaa ilaa imkada igu lahaa eh, mat- igu leh eh, mataqaana marka loo eego daaretriyaasha su-aasha labaad maxay ahayd haa haa lenter En, no wax walba horta dulqaad buu u baahan yahay Een badanaa qofku haddii waxa jecel yahay inuu sameeyana waxa weeyaan intii dooni ha ku qaadato boqol sanana ha ku qaatay waxa weeyaan haddii uu qofku go'aansado in uu meel ka gaadho waxa weeyaan marunbuu ka gaadhi boqol san kadibna ha ahaato marka aniga waxa weeyta badanaa xoogga aan sa'ar jiray waxay ahayd in waana wada in markaan wax mataqaanaa intaan wax isku walwalaaqo aan banaanka soo saaro idhahda waa kan laakiin hadhow tale waxa weeyaan cidna umayna cuntamin haddayna adig kuu cuntamin qof kaloma cuntamayso marka aniga waxaan doonayay sababtaan filmaanta gaagaaban u sameynay waxay in aan hadhow toole kusi inaan kusii tababarto si hadhow tale wax anigana ii cuntama eh, b- eh, dadkana u cuntama inaan sameeyo marka taasa eh, dulqaad ayaa mataqaanaayey en- en ta koowaad ay ahayd ee igu kaliftay inaan intaasoo dhan madaxay ka dabaciyo eh, filimka su-aashii saddexaad waxay waqt toban sano maxaa ku qaad sababta sheekaas maskaxdagu waxay bixi qaatay tobanka sano waxaa maxaad u maadaama ilaabi weyday yani Haa.
sheekada wax kale ugu fikiri weyd why specially filmaan- filmaan kale intaa waan sameeyey matqa maadaama aan xaggan dhigtay filmaan kale waan sameeyey kuwa gaagaaban iyo ku dheeroon qoray iyo laakiin eh, filmo way jiraan qaar caddaani ay sameeyeen anigu aan qoray laakiin marna umaan burin sababta waxa weeyaan en, waxay sameeyeen wax white washing la yidhaahdo sheekadii bay kharibayaan eh, mataqaanaayey eh, sidaa doonaysay uma samaynayaan marka waxaan go'aansaday anigu in maadaama soomaali ahay sheekadana ay soomaali tahay soomaali ay ka sheekaynaysa in qof anigu saan u samaynayaa qof soomaaliya mooyaane inuu qof kale u samaynayn marka taas ayuu kaliftay in anigu aan ku qasbanaado in aan mataqaanaaye aan aanan ka daba hadhin marka eh, eh, taasna taasay ahayd Good question. Inshallah. Eh, Su'aal kale?
magacaygu waa baraxan cabdilaahi waxaan ahay documentary filmmaker waxaan rabay inaan kuweydiiyo anigoo jooga somaliland oo aan haysto qalab hambal ah sidee baan u heli karaa producer from europe or anywhere what's the process aan u mari karo ama haddii aan heli karo qaab aan uga iibin karo filimkayga short film ama documentary dheer what's the process En, eh, horta waktigan la joogo adduunku wuu isku soo koobmay oo waxa weeyaan en, maanta isla adigoo halkaas somaliland jooga ayaad heer caalami aad ula tartami kartaa dadka kale adduweynaha kale jooga sababtoo ah waxa weeyaan platformyo waxaa jira en, dadka isla afrika jooga dhexdeeda lafteeda loogu talagalay in ay tartanno ka qayb qaataan ama mataqaanaa platformyo ay sheekooyinkooda u soo bandhigaan dadka en, maxaa yidhahday western countries ama dadka eh, European-ka si ay mataqaanaa u xiiseeyaan oo ay mataqaanaa ay, ay u maalgeliyaan En, laba siyaabood baa jirta mid waxaa weyn isla waddanka gudihiisa ayaad maalgeliyayaasha usoo bandhigi kartaa dadka en, mataqaanaa lacagta leh ama dadka en, maxay ahayde ganacsadayaasha ood odhan kartaa filin noocan aan wadaa lacagta ku baxaysaana waa inta oo mataqaana dhowr qof intaad u kala tegto aad mid walba intii aad markaa budgetka markaad xisaabiso haddaad is tidhaahdo waxa weeyaan boqol dollar baa ku baxaya aad dhowr qof u tagtood boqolkaa dollar ka soo qaado kadibna aad filmka saa ku samayso haddii kalena waxay noqonaysaa in platformyada aad ka qayb gasho ee, kadibna aad halkaa kula kulanto dad mataqaana ay raadi mar walba doondoonaya ee, sheekooyin xiise leh oo markaa isla qaaradda ee, ka soo baxaysa marka haddii ay ka helaanna waxa weeyaan way way maalgelinayaan laakiin marka waxa weeyaan siyaabooyin badan baa ayaa lagu maalgelin karaa oo mataqaana hadda waxaa jira kuyaro moo xaraawe la yidhaahdo oo reer garoowe ah marka kaamaradiisu soo qaatay garoow wuu tegey garowuu short film ku sameeyey isagu Eh, cidna mu isagaa cameramanka ahaa filimkiisii heer caalami buu gaadhay mataqaanaaye oo uu bilado badan uu ku badiyey ku guuleystay Eh, marka hadda wax ku xadidaya haba yaraatee inaad caalamka aad la tartantaa ma jiro qofku ilaa isagu isxadido mooyaane uu is-aaminsiiyo in mataqaana maadaama uu halkan joogo uuna adduweynaha kale la tartami karin mar walba waxa weeyaan lax walba meesha sirtaa lagu qalaasama- lagu qalaasamahayn marka qof walba isaga waa meeshuu sidha iyo mataqaana mindsetkiisa ama sida uu is-aaminsiyo waan ogahay way way ka yara mataqaanaaye ee aad ka adag tahay sababta waxa weeyaan maalgal en, eh, ganacsadayaashu iyo iyo dadkan maal kale waxaa laga yaabaa inayna u fahamsanayn faa'iidada ay leedahay eh, film iyo documentary samayntu laakiin haddii la fahamsiiyo ay fahmaan ay arkaan in ay mataqaanaa dhalinyarada ay mustaqbal leedahay waxa weeyaan in ay markaa en, ay waayahay yidhahdaan ay- ay- ay ku taageeraan Waxaan u malaynaya waxaan ugu yarbaa inta qof ee la oran karo wixii rabaan contentkooda dibadda u dhigaan ilaa inta laga gaareen u malaynaya heer oo qof laga dhaadhicin karo wax cuntamiya laga iibini karo waxaynu hayno aan soo bandhigno youtube baan haysanaa tiktok baad haysataan oo cid kastaba gaarsa fariin baad ku gudbinaysaa documentary ha noqdo film ha noqdo fariimiina sii daaya markaa ha gudbaan fariintiina ma la fahmay adinkaa wacyigelintii noqone markaasaa maalgelin iyo ka dhaadhicin intaasoo mudo la gaari karaan malaynaya dadka qaarkood ay- iyo haddii ay ka helaanba waxaad soo bandhigteen ama youtube ama social media aad soo bandhigteen iyagaa idin soo raadsanayaba odhanaynayo n waxaan ahay nin milyaneer aan ahay sheekada waan ka helay waxaan doonayaa inaan filin dheer ka samayno ama inaan documentary ka samayno oo wada shaqayno kadibna halkaa wada shaqayntiinu ka bilaabanto Waad mahadsan tahay, Ibrahim. Em, yes.
Eh, asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa cali mahdi Eh, deegaan ahaan waxaan kasoo jeedaa jabuuti waxaanan ahay eh, podcasterna waan ahay Eh, podcastiga soomaaliga la- lagu sameeyo jabuuti weeye Eh, su-aashaan doonayey walaal khadarow inaan ku weydiiyo waxa weeyaan eh, maadaamaad ku samaysayn jabuuti oo filinka jabuuti lagu maadaragtaan halkudhigiisu ahaa waxaan rabay inaan ku weydiiyo een, maxaad ku dooratay deegaan ahaan jabuuti maxaad ku dooratay Een, su-aal kalena waan qabaa su-aasha kale aan qabana waxa weeye een, maadaama maad aragtaan jabuuti filinkii lagu dhigay oo deegaan ahaan loo doortay een, miyuu sii yeelanayaa taxane ilamaa inta deegaan ahaan dhulka soomaalida oo dhan laga wada gaadhayo Een, taasina waa iga codsi haddii uu jiro taxanaano maad aragtaane waa okay haddii aanu jirina de waxaan kaa codsanaya inaad taxane ilaa deegaan ahaan inta soomaalida dhul ay degtaba la gaadhsiiyo thank you walaalayaal
Een, horta jabuuti in badan baa filimka laga sii daayey oo laga daawaday Eh, ilaa imkadaa wa- waa waa la shidaayo french eh, institute-ka ayaa ilaa hadda mataqaanaa sii daaya oo oo- oo shida Eh, marka reer jabuuti badan kulle way daawadeen intaan la soconaaba mar walba mataqaanaa ku guubaabinay tiimka in dadka la wacyigeliyo loo sheego inuu filimku halkaa ka shidan yahay Em, ta kale maxaan ku doortay inaan jabuuti filim ku sameeyo Eh, filimka waxaan ku sameynay horta koo iyo labaatan maalmood ayaan ku sameynay filimka Eh, filmaanta marka loo eego aad buu u gaaban tahay koo iyo labaatan maalmood sababta waxa weeyaan saddex bilood afar bilood baa filmaanta qaarkood la sameeya lix bilood baa la sameeyaa En, eh, laakiin waxa weeyaan budgetkan nagu yaraa ama tight nagu ahaa markaa qasab bay ahayd inaan koo iyo labaatan maalmood aan ku sameyno haddii aan doonayo inaan filimka sameeyo haddii kalena waxay ahaan lahayd in wakhtiga uu kasii dheeraado si lacag badan loo sii raadiyo oo markaa mataqaanaaye filimka lagu sameeyo Ani marka waxaa idhi intaas igu filan intaa inta badan waxa weeyaan ma sii sugi karo marka sababtaan jabuuti ku doortay waxay ahayd n kow sheekada waa daawateen waxa weeyaan waxaa ku jira xeebtii baa ku jirta buurihii baa ku jira saxarihii baa ku jira n mataqaanaaye baadiyihii baa ku jira n wax walbaa ku jira marka intaasoo meeladoo hal meel laga wada heli karo waxay noqotay jabuuti keliyaad haddii ay ahaan lahayd inaan maanta hargeysa qaybta duuba waxay ahaan lahayd inaan saxaro aan raadiyo saxaro igu soo dhinno waxaa laga yaabaa meel ku sheega eer im- intee loo socdaa ha loo socnay marka waxay waqti bay qaadanaysaa in tiimka dhan baabuurta la wada kaxeeyo halkaa la la sii socdo la joogo halkaa lagu duubo haddana haddii la yidhaahdo mataqaanaaye een, buuro kaliya meel waaweyn ha la raadiyo haddana in saasoo kale loo safro marka kolba inta uu safarku ka dheer yahayna een, waxa weeyaan lacagta iyo budgetka ka sii badanaya marka hadhow tale waxay een, een, mayna suurto gasheen marka een, jabuuti sababtaasaan ku doortay iyo inta majoritiga ay soomaali tahay luqadii soomaalida lagu wada hadlayo Een, eh, waana aad joogay dad aad u ilbaxa weeyaan reer jabuutigu waa dad aad u ilbaxa weeyaan waa dad si fiican noo soo dhameey dad aad u qalbi wanaagsan een, mataqaanaayey een, khaasatan inanta farduuso ee matalaysa dhakhtarka waxa weeyaan waa waa gabadh aad looga itiqaadiyo weeyaan maxaa yidhi jabuuti Een, tiyaatarkana way samaysaa Ee, maxay ahayday aflaanta way samaysaa Een, Olympi- Olympi- een- een- een- I think olympicana waxa weeyaan waxay ku jirta vice president bay ka tahay mataqaana hadda paris bay joogtayo olympics ay ay ay ka- ay ka qayb tahay marka inantaasoo kala qanac qayb weyn ka qaata inay caawiso mataqaana garabkiiga mar walba taagnayd Een, eh, marka sababtaasaan ku doortay jabuuti in wax walba aan hal meel ka wada helayay
Micah. Micah, Micah.
magacaygu waa faysal aad baan uga helay filinka su-aal yar baan rabay inaan ku weydiiyo imise lacag ayaa ku baxday filinka sababtoo ah qof kastaaba wuxuu rabaa inuu filin sameeyo budgetku waa very important sidaa tidhi koob iyo labaatan cisho ayaad filinkii ku samaysay waxaa la moodaa inaad saddex bilood aad ku samaysay marka intaas baan ku weydiin lahaa mahadsanid asalaamu calaykum waan idin salaamayaa dhammaantiin habeen wanaagsan magacayga waa xabse yuusuf awalan waan kugu hambaleynayaa filinka waa filin aada u wanaagsan oo tenten ah weeyaan hadda waxaa la moodaa inuu filimku dadkaygii emotionalka ahaa inuu nagu bargo-ay oo waxaan sugaynay guuleed oo lacag helo oo gabadhii badbaadiya oo cusbitaal geeya oo faamiligii iyo noloshuba u kala kacday marka masaas buu filimku ku egyahay oo ku dhammaaday mise qaybo kale baynu sugnaa haddii kani uu sidaas ku dhammaadayna filimo kale ma soo wadaa oo xaggaaga ah intaas bay iga eg tahay waad mahadsantihiin su-aal saddexaad ma raacnaa okay waan ku xasuusnaanay yes exactly asalaamu calaykum Eh, runtii filin aada emotional buu ahaa aadna buu isoo jiitay Eh, waxaa jira dhalinyaro badan oo hal abuur leh oo xiiseynaya inay filimaantaas oo kale ay qoraan aqoontii leh kamaradii leh laakiin aan garanayn in laga bilaabo Eh, markaa khadar ahaan marna miyaa isku dayaday ama ma ka fikirtay inaad dhalinyaro reer somaliland ah ama meel kale ah inaad tababar ku siiso dhanka fanka qoraalka producerka ama film samaynta aad baad u mahadsantihiin
saddexaan ku deelna su-aasha koowaad waxayd yes okay
Een, eh, horta su'aalihiinu aad bay wada muhiim yihiin mid walba waxa waa muhiim weeyaan Eh, su-aasha koowaad ee budgetka eh, waxay ahayd een, hal milyan iyo badh euro ayay ahayd Een, laakiin hal euro een, jabuutina koley intaana jabuuti lagu yaqaana waxay jabuuti waxay ka mid tahay meelaha afrika ugu qaalisan bay ka mid tahay very expensive weeyaan Een, aniguna markaa qorshahayga waxaa inta cadaanka intaan lacagta ka soo qaadaan wadankeena wadaan aan aan dib ugu soo celiyo sababtoo ah dhalinyar aad u badan oo reer jabuuti ah. dee waxaa nala shaqeyn dhan badan oo reer jabuuti bay ahaayeen ana intaasaan doonayay in mataqaanaaye budget boqolkiiba siddeetan percent inuu ay dadkaygu ka faa'iidaystaan oo mataqaanaa ay ay dib iiro ugu noqoto Eh, marka one point five buu ahaa hal iyo een, badh buu ahaa Een, su-aashan kale walaashay weydiisay waxa weeyaan een, sidaad sheegaysaa waxa weeyaan waa sida badanaa filmaanta hollywoodka sababta waxa weeyaan hollywood marka happy ending bay leeyihiin oo waxa weeyaan markaad filmka daawato waxa weeyaan waa ha- nacam qofki waa loo soo xidhayaa oo mataqaanaa sheekada dad waxarsa faamilkio isku wada yimid oo iswada hagaraynay oo wada qoslay yes waan badinay waan guulaysanay spoon feeding story telling bay yidhahdaan walaakin Ah, ku kucisiin markaas laakiin anigu waxaan doonayay in qofka daawanaya inuu ka mid noqdo actually sheekada filimka dhexdeeda inuu ku jiro isagu oo markaa filimku markuu dhammaado isagu qofku uu imaginationkiisa isticmaalo ama dadku ay ka wada sheekaystaan qof walba sida uu arkay sheekada dhammaadkeeda hadda marka u dambeysa waxa weeyaan duuleed wuu nasra way badbaaday horta ki yaraa waa maxaa ahde waa kii kubadda orday guuleedna kama dambaysta wuu ismaalgaraynayaa waad aragteen soo maaha Dhacantaas ma- maxay idin caddaynaysaa happy ending happy ending inay wada guulaysteen marka adiga waad isku xili kartaa maskaxdaada siday hadhowto la isugu iman karaan iyo mataqaanaaye iyo inkastoo qaar badan islaan guuleed wuu dhintay guuleed wuu nool yahay gu- faamilku say noqonayaan yaa lacagta ka bixin waxaasoo dhan laakiin in dadku maaragtay marka ay ka baxaan qof walba sida uu arkayo hadda mar- mararka qaarkood waxaa dhaca intaan adduunka la wareegayay in qof intuu su-aashaasoo kale i weydiiyey isla qof kaloo een, dad ku dhex jira audienska uu isaga qofkii u jawaabay kadibna ay isla dadkii dhexdoodii ay qof walba siduu arkaya uu ka sheekeeyo qof walbana siduu arkay waxaa si qurux badan oo mataqaanaa anigiiba shakii gelisay filmka maadaa sameeyey mise qof kalaa sameeyey marka maxay ahaydey markaba qof in- inuu isagu mataqaanaa siduu arkayo eh, life experiences eh, through life eh, perspectivekiisa iyo mataqaanaa inuu isagu uu u arko laakiin happy ending weeyaan laakiin sidii hollywoodka ma ahayne mataqaanaa siduu mustafa sheegayey een, spoon feedingka mataqaanaa afka afka loogu guray haa Een, taasna taasay ahayd Een, may may- weli mid su-aal kalaa sii daba socotay oo ahayd een, mustaqbalka insha allah kan wuxuu ahaa waa kii warma bay yidhahdaan diirdiiritaanka weyn la- laysku diirinayo soo socdaan insha allah kuwa kale haddii ilaahay yidhaahda asal insha allah
su-aashaasi kali waxay ahayd eh, tii tababarka dhalinyartu dad fara badan oo hal abuur kale jira Ha.
laakiin saan garan meela ka bilaabaan haa tababaro ma isku dayay inaad Een- samaysad ama een, training ama kolley horta meel walba oon tegay oo mataqaanaa filimkan la tegay een, boqol iyo aduu boqol festivaal ka badan baa adduunka ka qayb galay laakiin daanu intaaso dhan maan wada tegin waxaa laga yaabaa inaan inaan very selective ah dhowr anuu aan doortay markaan u arkay inay badanaa khaasatan meelahay soomaalidu ku badan yihiin sida minneapolis oo kale iyo iyo london oo kale iyo maaragtay meelahaan is leeyahay dadkaagi baad eh, ku arkaysaa ama mataqaanaayey n n aad wax uga faa'iideyn kartaa n marka wey qas qas waa mas-uuliyad ani saaran weeyaan in mataqaanaayey een, aqoonta iyo waxa aan leeyahay inaan dadka ilaan usii gudbiyo meel walbay joogaan kanta soomaaliyeed meel walbay joogaan wax weyn qof ilaala qofkii xiiseynaya finland markaanu aan joogo fursad wax weyn waa waa diyaar baan ahay inaan uga faa'iideeyo Een, haddoo kale anu jirjiraan deganahay Eh, jirjir way jiraan tiam markaa mataqaanaay aan aan siiyey workshop oo kale hargeysa waan iman doonaa insha allah hadduu ilaahay idhaahdo oo waan diyaarin doonaa tiimkan isla eeri doonaa waqti fiican oo markaa intii xiisanaysaa ay kasoo qayb dhasho markaa wax laga faa'iidan karo ay ka faa'iidaystaan hadduu ilaahay yidhaahdo markaa meelo badanna inaan maro anu markaa waxaan aan uga faa'iidin kara ma ku caawin kara inaan ku caawiyo insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo
asalaamu calaykum magacaygu waa iimaan saciid su-aashaan doonaya inaan ku weydiiyo oo aan u malaynay in dadka badankiisa ay ka dhex guuxayso Eh, sidaan ognahay waxaynu nahay bulsho strict ah si marka loo eego marka ma odhan karnaa waxaad kala kulantay caqabado sida siiniska qaar aynu arkaynay caqabado markaad duubaysay iyo kadibba aad la kulantay may jireen Een, waa su-aal muhiima weeyaan horta filimka markii aan samaynayay aan qorayay een, waxa- soomaali baan ahay muslim baan ahay mataqaanaaye waxaan doonayay filin hadhowtooda ayeydey ay daawato oo mataqaanaaye aan aanan ka cabsanta in mataqaan hadhowtooda wax dhaleele een, ay- ay- dhaleecayn ay iga timaado markaa sheekada markaan qorayba waxaan doonayay waxaan idhi sideen ku sheegaa sheeko jacayl ah soomaali jacayl ah haddana de hadda hollywood filmaanta waa wada daawataan iyo turkish waxaa labada qof in ay isjecel yihiin waxay ku muujiyaan inay mataqaanaaye ay wada jiibsadaan ama waan ku jeclay yidhahdaan ama isdhundhunkadaan ama mataqaan nacam i love you i love you bay isodhanayaan oo waa sida iyagu inagu tuseen sida ugu fuday labada qof ay isku jeceliin filmaanta markaad daawanaysaan hani i love you i love you mwah, mwah, way kala cararayaan markaan waxaad sideen ku sameeyaa taasoo kale oo laakiin eh, soomaalinimo ah marka maxay ahayday marka saasaan ku sameeyey marka markaan sameynayna waxaan cumar iyo yaasmiin iyo waan ka wada hadalnay waxaan ku iri "Nin, waxaan sameynaynaa sheekaan hore loo sameyn oo mataqaana hadhow toole ay dhaleecayn adag- maadaama conservative mataqaana community aan nahay in hadhow toole ma doonaya in il gaara laydinku eego hadhow toole dhibaata idiin timaado oo iminka sheekada waad akhrideen haddii aad diyaar u tihiin inaad gashaan ood samaysaanna waxa weeyaan waa soo dhowaada haddii aydan eh, diyaaraydan u ahayna waxa weeyaan ii sheega si aan u raadsado dad mataqaana markaa diyaar u ah oo hadhow toole iyagu haddii ay xataa wax ku yimaadaan aan ka baqaynin sababta maan doonin inaan iyaga intaan ku dhex tuuro maaratan uga dhex baxo hadhow tole dhaleecaynta iyo dhibaatada iyaga ku dhex timaado Um, marka waan usii diyaar garownay in hadhow toole mataqaanaaye in dhaleecayn iyo foolxumo iyo waxyaalo badan ay dhinaca mujtamaca ay naga yimaadaan laakiin filimka markaad daawataan waxa weeyaan siin walba waxa weeyaan en, nacam sheekadu wuxuu ugu jiraa in context maaragtay marka ayna ahayn wax meesha isaga jira ee laakiin sh- hadda siinka uu jirka u meedhayo oo kale nacam waa the only way aan ku tusayey markaa mataqaanaa in labadan qof ay isjecel yihiin uuna mataqaanaa u daryeelayo xaaskiisa mataqaana haddii aan kaa ka saari lahaa marka waxay ahaan lahayd mataqaanaayey dee sheeko isku hollywooda oo mataqaanaa i love you i love you oo kale ah markaa nacam waxaan u arkay markaa inay en- en- en- anoon xadgudub samayneyn dheeraada in mataqaanaa siinkaasoo kale u lagama maarmaan ahaado haddii laysoo shiido ama wax laygu soo tuurana aan aan u birdhigto mataqaanaa ugu sii talagalno marka wax ka yimid haba yaraatee oo dhalacayna ama xumaan ah oo mujtamaca ka yimid haba yaraatee ma jirto intaan adduunka la wareegaynay Eh, taasna waxay ku tusaysaa in sheekadu iyo siinashan ay ka eh, sheekadu inay ka awood badan tahay ama ka quwad badan tahay siinashaa yar markaa dadku ay ay daawanayaan oo sheekada nacam la wada eegaya sheekada gebi ahaan oon waxyaalaha qaarkood laga soo dhex saarsaarin oo dhan kaasaas waa kaasaas waa kaasaas waa ee qofku inuu iloobayaba in waxna ay eh, siinkan uu sheekada ka mid ah maadaama sheekadu la socdaaba marka saasay ahayd marka ilaa hadda waxba alxamdulilah haddii haddii aad idinka caawiya sheedin ma sheedin macwasho may jirin oo malaynaya bismillaah magacaygu waa cabdirasaaq waxaan doonaya laba su-aal inaan ku weydiiyo su-aasha koowaad waxa weeye waxaa filimka aada uga badnaa muuqaalada jacaylka muujinaya bulsho ahaan waxaan ognahay jacaylku aad baynu ugu yar adag teeda kale adigu waxaad noo sheegtay inaad ku dhalatay magaalada jigjiga halkaasna wuxuu kasii darantay bal qaybtaas iyo sidaas u soo gelisay waad nooga warrami ta kalen doon inaan ku weydiiyo waxay tahay waxa filimka ku jira waxyaalo aada u kala fog amaba sidoo kale ujeedooyin ama marxalada cagsis ku ah ee kuwa farxadeed iyo kuwa ee, muruga u badnaa marka een, marxaladahaas kala duwan ama muuqaaladaas si kala fogaa ma sida guuladriyada kuugu yimid ba iyaguna riyahaan kugu yimaadeen mise waxaa jira waxyaabo kale oo kugu dhiirigeliya inaad sameyso filim noocaana oo mahadsanta horta aad baan kaaga mahadcelinayaa waanan kuu hambalyeynayaa kaalinaan odhan karo bulshadayna way u maqan tahay ayaad samaysay marka koowaad hambalya ayaan ku leeyahay su-aasha aan ku weydiinayaa waxa weeyaan qof raba inuu director noqdo maxaad tala aad siin lahayd aad baanan kaaga mahadcelinayaa roban haye marka waan soo koobinaa insha allah haddaad iirada dejiyeen idinko raalia sorry waa su-aashii ugu dambeysay aad mahadsantihiin asalaamu calaykum magacaygu waa xuseen filinka horta filin aada u qiimo badan buu ahaa laba su-aalood baan rabaa inaan ku weydiiyo filinka waxaad moodaa inaad inoo soo bandhigtay filim meenis badan nolosha inagaga dhigayay marka maxaad ugu dari weyday in yaroo bositif ah oo inawadna gariirisa su-aasha labaad ee kale aniga iyo nin kaloo bartan fadhino mustafa siciid la yidhaahdo ninkaa dambe ee garanka cad leh ayaa badanka waxaan jecelnahay filimaanta inaan daaragtinka ka eegno isagu wuxuu jecel yahay inuu daaragtinka uu sameeyo si guud maxaad daaragtar ahaan experience ee aad adigu inagu yara dari karaysaa Een, eh, su- su-aashii koobaad haddaan ka jawaabo een, kulib filmaan badanoo waa daawateen hollywooda oo mataqaanaaye hadda sidii captain philips oo kale marka badanaa soomaalideenna waxaa lagu dadweynaha lagu soo bandhigaa in ay yihiin dad ama mataqaanaaye xagjir ah ama burcadbadeeda ama ardhidhixisa ama ad waxa ugu foolxunee mujtamac lagu tilmaami karo ayaa badanaa ay caddaanku inagu tilmaamaan aniguna marka maadaama oo aan mataqaana haystay fursad aan sheekada sheekooyinkay ku sheego waxaan iga go'naatay in adduweynaha aan la wadaago in waxa ay dadka caddaanka naga sheegayaan aysan waxba ka jirin oo aan nahay dad jacayl lagu soo koriyey waan ogahay waxa weeyaan eh, hooyooyinkan iyo aabbayaashan waxa weeyaan toban toban shan shan toban baa leeyahay carruura laisku leeyahay weligood ma arkaysa iyagoo ama gacmaha haysta ama isloonku jeclahay hadda saddex iyo toban carruura laisku leeyahay laakiin taas waxay ku tilmaamaysaa in jacayl meeshaas iyo xushmad uu jiro oo lagu wada joogo Eh, laakiin mataqaanaa sida inagu aynu baranay inaan uga daawano filmaanta mataqaanaa westernka si ka duwan inuu jacaylkoodu yahay marka anna waxaan doonay inaan taas soo gudbiyo oon adduweynaha aan tuso in aanu nahay dad jacayl lagu soo koriyey oo faamilkoodu mataqaanaa isjecel yihiin een, wiilka yar uu waalidkii caawinayo layswada caawinayo marka een, taas mid ka mid ahayd sababahan aan filmka jacayl aan aan uga sameeya anigoo og xataa inaan mararka qaarkood aan ku adagnay haddana waxaan sidhi iska giijiyo maaragtay dadka adduweynaha tus inaan dad jecel inaan dad jacayl lagu soo koriyey nahay
labadaas su-aalood oo dambe way isku dhawaayeen aad.
Een, ah, director inta waxay director baan jecelna waxaa laga bilaabi karaa marka adoo soo koobiyo mara soo raaci cause it's raining hay hay Een, een, qofku inuu inuu director noqdaa horta waxa weeyaan waxay u baahan tahay dulqaad saan hore usoo sheegay marka waxa weyn iyo practice badan inuu qofku mataqaanaayo uu sameeyo maanta telefonkaagas aad filim ku samayn kartaa dadka dhallinyarta badankood waxay aaminsan yihiin in filim haddii leena kaamirad weyn haysatid leyr weyn haysatid qalab weyn haysatid laakiin maanta way jirtay wakti ay taasi shaqaynaysay laakiin maanta iphone haddaad haysatid taa keliya taad ku samayn kartaa filimka soo aad u doonaysa inaad u samayso macluumaad badan baa internetka ku jira Eh, google ha ahaado mataqaanaa youtube ha ahaado oo markaa sidii directionka waxyaalaha looga baahan yahay qofka mataqaanaaye en en siduu u samayn lahaa waxyaalo badan oo ka caawin lahaa marka maanta anigu film is- iskuul fi- fil- en- fil- en- filmka iskuul iyo waxbarasho umaan soo gelin anaa isbaray anaa saas ku intaan googleka galabaan film maanta see loo qoraa film maanta see loo direct gareeyaa markaasoo midba mid buu iisii dhiibay buuggaa soo iibsa buuggaa akhri buugaagti baan soo iibsaday buugaagti baan akhriyay practice badan baan sameeyey anigaa mataqaana wax qorqorayay marka qasab maaha inaad macallin hor fadhiisata ama inuu qof wax kuu sheego maanta wax- adduunkaisaan sheegay marka wuu wada kooban yahay wax walba telefonkaagaasaad ka helaysaa maanta haddaad tiri luqadda faransiiskaan baranaya telefonkaagaasaad ka baranaysaa youtube-ka marka waxay kaaga baahan tahay un mataqaanaayey dulqaad iyo in mataqaanaayey dadaal labada haddaas la hesho meel marunbaad meel kasoo bixi laakiin dhallinyarteena badanaa waxa weeyaan maantu go'aansaday inuu fi- inuu film la samee inuu ay ku soo dhacday inuu film director noqdo beritole wuxuu doonaya inuu film sameeyo adduunka ka qabsada taasna badanaa ma dhacdo marka dulqaad iyo dadaal labadaas mooyaan
filmaan fara badan baa jiro iphoneka lagu duubay iyo samsongba haddaad google garaysaan waad helisaanba oo jaa-isado badan ku guuleystay meelo badan laga daawaday festivalan lagu soo bandhigay oo marka laakiinse ma odhana qasab maaha filimka inuu festival tago social media online ahay social media ka faa'iidaysano waxyaabaha aad dad fara badan ku caalamaalin ku shaqaysaan aqoontooda ka helan waa social media marka aan ka faa'iidaysano rola khadar cabdiruusna aad ugu mahadnaqinaa filimkan uu jaanis noo siinaan daawano caawa free bilaash dadweynaha dhegeysanaya caawa bodcastkan shaah iyo shaxan waxay u sheegaynaa inaan waraysigan ka hor aanu daawanay filimkii eh, the grave diggers wife uu khadar caydaruus sameeyey sanadkii k ilaa kii dadweynaha laga soo laga daawanayay oon caawa markii koowaad hargeysa aan ka daawanay bulsho ahaan anagoo fankeena joogna khadar baan mahadnaqinaa aad mahadsantihiin intii kasoo qayb gashay inta dhegeysanaysa waa aad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu